تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo jimco weliba haadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus maanta barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa halka uu ka soo askumay dhaqaalaha islaamiga ah iyo heerarka uu soo maray innagoo diiradda saari doonnaa nidaamkii dhaqandhaqaale ee nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu u dejiyey dowladdii ugu horraysay ee islaamka ee caasimaddeedu ahayd magaalada madiina almunawara ee soo dhowaada mar kale تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى islaamka oo dareemaya ahmiyadda uu dhaqaaluhu u leeyahay nolosha aadanaha ayaa jaangooyey usuusha iyo xeerarka dhaqaalaha tan iyo markii uu bilowga ahaa tashriica islaamiga ah noloshii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam ayaana soo bandhigtay tusaale nool oo weyn kuna aadan xeerarka dhaqaalaha taasoo ay bidhaansanayeen dowladihii soo maray muslimiinta ee burburay markii gumaystaha reer galbeedka la wareegay caalamka islaamka wuxuu islaamku mudnaan gaaraha siiyey qaabaynta iyo nidaaminta xeerarka xidhiirka dhaqaalaha waxaana arrinkani laga dheexan karaa aayadaha qur'aanka kariimka iyo axaadiista nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam ee soo noqnoqday kuwaasoo ay culimmada muslimiinta ka soo saareen usuusha uu ku taagan yahay nidaamka dhaqaale ee islaamiga ah oo munaasib ku ah wakhti weliba iyo goob kasta haddii allaah awoodda le uu qadaro waxaan doonaynaa inaan barnaamijkan kaga faalloonno astaamihii uu lahaa nidaamkii dhaqaale ee casrigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam annagoo bidhaansanaynaa towjiihaadka rabbaaniga ah iyo sida waaqic ahaan ay uga muuqdeen noloshii dowladdii almadiina ee uu hoggaaminayey nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam waxaannu arki doonnaa haddii uu allaha qadaro qaabdhismeedkii uu lahaa dhaqaalihii bulshadii xilligaasi nooleed iyo xidhiirkii uu dhaqaalahaasi la lahaa bulshada inteedii kale iyo dowladduba annagoo baran doonna sida uu hanaanka dhaqaale ee islaamiga ah u bilowday isagoo isku dubadhacasan una horseeday horumar iyo barwaaqo aan la dafiri karin dadka wax ka qora arrimaha dhaqaalaha islaamiga ah kana sameeyey buxuud kala duwan waxay marxaladdii magaalada almadiina ee uu muslimiintu hoggaaminayey nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam ilaa casrigii khilaafadii raashidiinta ee afarta ahaa ay ku tilmaameen inay ahayd marxalad asaas iyo budrig u ah marka laga hadlayo dhaqaalaha islaamiga ah كيف بدأ الاقتصاد الإسلامي منظما محكما فكان له sidee buu ku bilowday dhaqaalaha islaamiga ah isagoo isku dubadhacsan sal adagna leh yeeshayna saamayn dhanka kobcinta ah haddii aan raacno sharaxaadda ay cilmi baarayaashu ka bixiyeen casrigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku tilmaameen inay ahayd marxalad buddhig iyo aasaas ah ilaa khulafadii raashidiinta allaha ka raali noqday ayaa marxalad asaasi ahayd xilligaasi waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in cadaalad laga dhexdhaliyo bulshada dhanka kalena la hormariyo khayraadka sideedaba mabaadi'da dhaqaale wuxuu islaamku jaangooyey markii uu bilowga ahaa tashriica islaamiga ah dhaqankii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana sidoo kale laga bartay tusaale nool oo weyn oo noqday tiirka ugu muhiimsan nidaamka dhaqaalaha ee dowladihii isaga kala dembeeyey islaamka ilaa laga gaaray xilligii gumaystayaashu ay qabsadeen caalamka islaamka الإسلام الغربي لبلاد المسلمين waxay dowladdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee curdunka ahayd saldhiggeeduna ahaa magaalada almadiina iyo khulafadii raashidiinta ahaa ee ka dambeeyey ay xoogga saareen xaqiijinta cadaalad laga dhex dhaliyo bulshadii kala duwaneyd ee magaalada degnayd iyo in la hormariyo oo la kobciyo ilaha dhaqaale ee bulshada si ay bulshadu u gaarto isku filnaan dunawi ah oo ay kaga maarmi karto gacmo cadow marka laga hadlayo marxaladdii maka oo udubdhexaad u ahayd risaalada muxamediyada soona jiitamaysay saddex iyo toban sano oo xidhiir ah haddii nolosha nebiga lagu dhisan ahayd in ka badan konton sano wuxuu suubanuhu sala allahu calayhi wasalam marxaladdaasi kala soo dhex baxay khibrad ballaaran iyo aqoon durugsan oo uu u lahaa arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha maadaama reer qureysheed oo ahaa tolka nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ku tilmaamnaayeen qoys ganacsi markaad u kuurgasho nolosha nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam gaar ahaan xilligii uu maka ku noolaa waxaad arkaysaa in suubanuhu sala allahu calayhi wasalam uu xidhiir toos ah la lahaa ganacsiga iyo dhaqaalaha tan iyo yaraantiisii wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama yaraantiisii ahaa xoolo raac isagoona reer maka u raaci jiray ariga sidaasina kaga qaadan jiray lacago iyo ujuuro markii uu nin dhallinyaro ah noqdayna wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalama noqday ganacsade isaga kala gudba shaam iyo maka isagoona ka baayac mushtari jiray ganacsigii hooyadeenna khadiija binti khuwaylid radia allaahu canha sida ay kutubta siyarka iyo xadiidku warinayaan wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalama laba jeer u safray dhulka shaam isagoo la socda kolonyooyinkii ganacsi ee reer qureysheed safarkiisii ugu horreeyeyna wuxuu galay isagoo laba-iyo toban sano jir ah sumcadda wanaagsan ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka soo kasbaday ganacsigii uu ku dhex jiray waxay keentay in reer maka ay ku magacaabaan al amiin oo ay uga markhaati kacaan ammaanada iyadoona sidoo kale u horseeday in hooyo khadiijo ay nebiga jeclaato maadaama ay ammaano ku aragtay sidaasina ay rasuulka ugu bandhigto inay isguursadaan arrimaha baraarujinta mudan markaad u kurgasho noloshii rasuulka sala allahu calayhi wasalama kuu soo baxaya waxaa ka mid ah inaana marnaba rasuulku soo marin maalin uu baagamuundo ahaa laga soo bilaabo yaraantiisii ilaa geeridiisii calayhi afdalu salaati wa askaa tasliim wuxuu ku soo barbaaray halgan iyo shaqo joogto ah wuxuu ahaa arijir wuxuu ahaa ganacsade wuxuuna ahaa qof gacantiisa ku shaqaysta markii uu allah nebi iyo rasuul ka dhigayna wuxuu sii watay howshiisii iyo inuu qabsado wixii baahidiisa ah isagoo ka qayb geli jiray dhismayaasha masaajidda qodista qanaadiqda hogaamini jiray khasawaadka iyo dagaalada wixii ay ehelkiisa u baahan yihiinna suuqyada uga raadin jiray inkastoo wakhtigii maka aanay muslimiintu yeelan nidaam dhaqaale oo madax bannaan maadaama ay ahaayeen mustadcafiin la taagdaraysto haddana tusaalayaasha xusidda mudan ee la xidhiira arrimaha dhaqaalaha waxaa ka mid ah kaalintii abuubakar sidiiq u qaatay ee uu ku xoreeyey saxaabo badan oo reer maka ay addoonsan jireen dadaaladii maka ee jaanibka dhaqaalaha waxay muslimiintu ay midhahooda gurteen markii la helay bulsho iyo dhul lagu dabaqi karo shareecada islaamka oo ay muslimiintu u soo hijroodeen magaalada madiinatulmunawara haddaba muxuu la gaarka ahaa nidaamka dhaqaale ee islaamiga ah marka laga hadlayo axdigii magaalada almadiina ee uu muslimiintu hogaaminayey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka jawaabaya sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada muslimiinta nebigu sala allahu calayhi wasalama dowladdii uu ka dhisay magaalada madiina waxay ahayd dowlad juhdi badan ku bixisay ilaalinta dhaqaalaha iyo nadaamintiisa iyo hagaajintiisa iyo kobcintiisa ilaa maraaxil lix ah ayay soo maraa la yidhahdaa dhaqaalaha dadka muslimiinta ay leeyihiin marxaladii ugu koowaad waa marxaladii nebiga salallahu aleyh wasalam uu gundhigga u dhigay aasaaska dhaqaalihii muslimiinta nebigu salallahu aleyh wasalama magaalada madiine markuu imaanaya wuxuu la yimid kayd ah khibrad uu u lahaa dhaqaalaha iyo kobcintiisa maxaa yeele markii koowaad uu soo barbaaraba wuxuu ka bilaabay inuu shaqeeyo oo ganacsi iyo tijaaro u dhaqaaqo taasuu ka aruursaday macluumaad aad u sarreeya oo dhisaya dhaqaalaha haddaba rasiidkaas iyo kaydkaa nebigu sallallahu aleyh wasallam magaalada madiine uu la yimid ayuu nebigu sallallahu aleyh wasalama wuxuu ku dhisay dhaqaalihii magaalada madiine ayuu ku dhisay wuxuuna isku keenay dadkii muslimiinta ahaa oo uu mideeyey ansaariya muhaajiriin u walaaleeyey walaalayntaasna waxaa ka dhalanayey in markaa waxa weeyaan dadku muslimiinta noloshoodu ay noqoto nolol wanaagsan waxay dadku hadday isjeclaadaan ay midoobaan oo ay maamul iyo idaaro ay yeeshaan keliga midaysan taas waxaa ka dhalanaya deganaansho inuu helo dhulku taana waxaa ka dhalanaya inay timaaddo dhaqaalihii muslimiinta inuu hagaago weeyaan marka nebigu sallallahu aleyhi wasalama hawshaa markuu qabtay waxaa ka dhalatay in dadkii muslimiinta istaageeraan oo xoolihii marka ay haysteen ay isi siiyaan isu hibeeyaan kala qaataan ilaa qofka qofka kale xoolihiisa walaalkiisa kale uu siinayey weliba khaasatan dadkii raggii ansaareed ee magaalada madiine degganaa si aad iyo aad u laa furan ay u soo dhoweeyeen nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalama iyo muhaajiriintii kale ee la socotay oo ay la qaybsadeen maalkooda iyo beerihii ay lahaayeen iyo xoolihii ay lahaayeen muhaajiriintuna waxay ka tacafufeen inay arrinta noocaasa ku dhaqaaqaan waxayna qaateen mowqif ah in iyagu ay shaqaystaan oo gacantooda ay maalaan oo bulshada muslimiinta ay wax ku soo kordhiyaan marka dhaqaalaha nebigu sallallahu aleyh wasalam sidaas u habeeyey meel weynna wuu gaarsiiyey diinteenna islaamku waa diin shaamil ah oo wax kasta aadanuhu u baahan yahay laga helayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leey wanazzalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin bani aadamkaoo dhan waxay u baahan yihiin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo caddeeyey wuxuu noo sheegay masaalixdooda adduunyo iyo middooda aakharaba waxa ay ka helayaan waxyaalaha marka bani aadamka noloshiisa dhafdhabarka u ah waxaa ka mid ah dhaqaalaha walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay nolosheenna inay ku taagan tahay dhaqaalahaas allah wuxuu walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaaman warsuquuhum fiiha waksuuhum waquuluu lahum qowlan macruufa allah wuxuu leeyay dadka wax magaradka ah xoolihiinna ha u dhiibinnina xoolahaasoo allah subxaanahu wa tacaala uu idinkaga dhigay mid noloshiinna ay ku taagan tahay maciishada iyo nolosha bani'aadamku dhaqaaluhu wuxuu u yahay lafdhabar buu u yahay marka xoolihii in layska lagu ciyaaro la dayaco waa arrin shareecadu aad uga digtay in dhaqaalaha la hormariyo ee laguna dadaalana shareecada islaamku waxay u samaysay usuul waaweyn oo uu ku taagan yahay iqtisaadka iyo dhaqaaluhu nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuuna siiyey tusaale nool namuudajan xayan cadiima tusaale nool oo weyn buuna siiyey oo ku tusinaya sida dhaqaalaha loo nadaamiyey gundhig iyo aasaas loogu sameeyey wakhti kastana shareecada islaamku ay ku dadaashay ilaalintiisa iyo xifdintiisa shareecadu waxay aad uga digtaa yacnii baagamuudada iyo bataalada iyo derbiye iskajiifka iyo shaqola'aanta way ka digta waxayna aad iyo aad u boorrisaa in la shaqaysto oo dadku gacantooda ay maalaan axaadiid aad u fara badan baana masaladaa ku soo aroortay iyo aayaad intaba tilmaamaya in la shaqaysto weeyaan marka shareecada islaamka waxay dhiirigelinaysaa oy ku dadaalaysaa in dadka muslimiinta ay tabcadaan oo dhaqaale ay yeeshaan si ay markaa u xoroobaan oo aysan gaalada iyo mabaadi'deeda aysan u raacin adduunyana aysan ka raadin wey aayaadka boorrinaya in la shaqaysto lagana tago waxa baagamuudada waxaa ka mid ah qowluhu tacaala huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay waa midka dhulka idiin yeelay mid idiin laylyan oo waxaad rabta aad ku beeranaysaan marka dhulkaa ku socda irsaaqadda ilaahayna cuna ilaahay xaggii subxaanahu wa tacaala ayaa soo saaridda ay ahaatay aayadka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah salaadda haddii la guto dhulka ku faafa ilaahay fadligiisana dalba wey maaliyadiiyo dhaqaalihii raadiya oo kobciya wey marka aayaadkan iyo aayado kaloo fara badan waxay boorrinayaan in yacni la shaqaysto la dadaalo fii haadihi alxayaa dadku ay ku dadaalaan axaadiista nabiga sallallahu alay wasal arrintaa boorinaysa waxaa ka mida dhaqaalaha in la kobciyo maa akala axadun طacaaman qad khayran min an ya'kula min camali yadih qofi ma cunin raashin ka wanaagsan wax gacantiisu ay shaqaysatay wa ina nebiyallaahi daawuuda calayhi asalaam kaana ya'kulu min camali yadih nebiyullaahi daawuud wuxuu ahaa mid gacantiisu waxay shaqaysata cuno ayuu ahaa wuxuu kaloo nebigu salalla alay wasalam asagoo arrintaa boorinaya uu yidhi dhaqaalaha iyo kobcintiisa iyo dadku inay isku fillaasho gaaraan lian yaxtadiba axadukum xasmatan calaa dahrih khayrun min an yas'ala axadan fa yuctiyahu aw yamnacah qofkii inuu soo gurto xirmo xaaba ah oo dhabarkiisa uu ku soo xamaalo waxay uga khayr badan tahay inuu qof wax weyddiisto ama ha siiya ama ha u diidabe haddii lagu siiyo haddii laguu diidaba waa dulli wey marka intaa dadka aad tuugsan lahayd dadkaa gacanta u horsan lahayd waa inaad xirfaddaada iyo shaqadaada ku shaqaysataa xoogga ilaahay ku siiyey caqliga ilaahay ku siiyey waxa ilaahay ku baray aad ummaddana uga faa'iidaysaa naftaadana aad ku anfacdaa dhul waxaan haysannaa aad iyo aad u barwaaqo ah oo wax laga soo saaran karo jawi waxaan joognaa shaqada muhaya u ah u diyaarsan nebigu salalla alay wasalam wuxuu boorriyey dhirta in la beero maxaa dhirta in la beero ayaa nolosha bani aadamka ee wanaaggeeda ka qayb qaadanaysa nebigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu yihi laa yaqrisu muslimu qarsa walaa yasrachu zarcan faya'kula minhu insaanu walaa daaba walaa shayun ilaa kaanat lahu sadaqa qof ma tallaalo muslimihii tallaal geed weyn oo tallaaloo la harsanayo wax laga cunayo mir dhalinayo mana beera shay la beerayo oo marka insaan qof uu ka cuno ama daabad xawayaan uu wax ka cuno shimbiro iyo xoolo iyo bahalo kale ay wax ka cunaan ilaa waxa uu ahaanaya sadaqay u hanaysaa wax kastoo laga cunaawe marka maxay shareecadii dhir dhirigelinaysaa in geedihii la beero waxaa dhulkii la tacbado oo ummaddu dhulkeeda ka shaqaysato xataa haddii saacadda qiyaame soo dhowaato aadna markaa gacantaada ku hayso wax la beero qofku ha beera nebigu ku boorinayaa sal allahu aleyh wasalam haddaba marka axaadiistan qofkii fiirfiiriya wuxuu ogaanayaa camalka iyo wax soo saaridda iyo xirfadda lagu shaqaysanayo in la iska sugo inay tahay shay islaamka uu meel weyn uu gaarsiiyey aad iyo aadnu islaamka ugu dadaalay marka dowladda islaamka waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta ee ku hoos nool iyo dowladda laftirkeedaba inay ku dhaqaaqdo horumarinta dhaqaalaha iyo iqtisaadka maxaa waa lafdhabarka nolosha bani aadamka weeyaan qofku hadduusa isagu isku filaaninna waa loo talinayaa qofku hadduusa asagu waxa uu quudanayo uusan asagu gacantiisa aysan ku jirin qaraarka iyo go'aanka uu qaadanayana gacantiisa kuma jiro si ummadda marka u madax bannaanaato haymanada iyo qabsiga iyo boobka iyo xoogga ay ku haystaan gaalada saliibiyiinta iyo kirishtanka isugu jira si looga madax bannaanaado dadka muslimiinta waa inay ku dadaalaan dhaqaalahooda inay hormariyaan ay waxa weeyaan shareecada sidaa tahay ugu dhaqmaan maxaa sharciga haddii su yahay loogu dhaqmo waxaa dhammaanaya xoolaha in lagu ciyaaro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leey wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin warcuna oo caba hana xadgudbinina oo israaf in lagu sameeyo maalkii oo lagu ciyaaro raashinkii la iska soo daadiyo iyadoo baahi ay jirto si aan wanaagsanayn loola dhaqmo tasarruf qaldan lagu sameeyo maalkii dadka muslimiinta ah ay leeyihiin waa arrin ilaahay subxaanah wa tacaala uu nooga digayo marka in lagu dadaalo xoolaha ilaahay subxaanah wa tacala una siiyo waa nicma nicmadana aakhare waa la isweydiinayaa waa in xadgudubka iyo ku ciyaaridda iyo waxa weye in la tuurtuuro xoolay laysaga ciyaaro arrinta noocaasa laga foojignaadaa laguna dadaalo dhaqaalaha horumarintiisa iyadoo looga daysanaya nebiga sal allahu aleyh wasalama laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana
marka laga hadlayo mashruuciyadda dhaqaale ee islaamiga ah kuma kaaftoomin nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu dadka ku dhiirageliyo ixsaanka iyo isgarabsiga oo keliya balse wuxuu ra'samaalka muslimiinta ka nadiifiyey wax weliba oo ka hor imaanaya diinta islaamka sida ka ganacsiga khamriga iyo khansiirka mashruuciyadda maalka ee islaamka waxay dhigaysaa in isha laga helayo dhaqaalaha ay noqoto mid xalaal ah halka lagu bixinayana ay noqoto mid xalaal ah tiirkan aasaasiga ah ee weyn ayuuna ka hana qaaday dhaqaalihii magaalada almadiina daartii hijirada in isha dhaqaale ay noqoto mid xalaal ah waxay ka dhigan tahay inaannu aqbalaynin khiyaano iyo wax isdabamarin imaam annasaa'i wuxuu soo saaray xadiid laga wariyey ibnu cabbaas radiallaahu canhu wuxuuna leeyahay markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalama yimid madiina waxay reer madiine ahaayeen dadka ugu xun xagga beega laakiin markiiuu allaha soo dejiyey weylun lilmutafifiin ayay hagaajiyeen beegooda بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم
iltisaamka xeerkan weyn ee xalaalnimada isha dhaqaale waxaa sii xoojiyey mafhuumka iyo aragtida uu islaamku ka haysto dhaqaalaha iyo maalka oo ah in maalku yahay wasiilo oo keliya aanu ahayn qaayo ama hadaf lagu qiimeeyo nolosha qofka muslimka ah nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi hodantinimadu ma ahan xoolo badan ee hodantinimadu waa tan nafta حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس si ka duwan mafaahiimtii faaftay xilligii jaahiliyada ay ahayd in iflaasku yahay hantila'aan wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasallam ku barbaariyey ummaddiisa in iflaasku ka gundheer yahay kan maalka wuxuuna yidhi mufliska ummaddayda waa midka maalinta qiyaame imanaya isagoo wata salaad soon iyo sako isagoo horey u soocayey midkan midkanna qadfay mid kalena xoolihiisa ka qaatay ku kalena uu dhiiggiisa daadiyey ku kalena uu garaacay markaas baa xasanaadkiisa la kala siinayaa markii xasanaadkiisa oo dhammi ay dhammaadaanna waxaa dhabarka loo saarayaa gafafkii ay geysteen sidaas ayaa naarta loogu tuurayaa nacuudu billaahi min annaar حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار dhinaca kale wuxuu islaamku jaangooyey shaqada uu maalku qabanayo iyo xuquuqda lagu leeyahay wuxuuna tilmaamka maalka oo dhammi ku soo koobay inuu yahay dhalantayd iyo siinada adduunyada halka rasuulku sala allahu calayhi wasallam adkeeyey dadkana uga digay in maalinta qiyaamaha la isweydiin doono halka aad maalka ka keentay iyo halka aad ku bixisay intuba حدثنا حميد بن مسعده حدثنا حسين بن نمير أبو محسن حدثنا حسين بن قيس الرحبي حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم
haddaba sheekh xasan maxamuud takar oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaa soo gudbinaya madaahirta dhaqaale ee muujinaysa ihtimaamkii ay dowladdii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam siisay dhaqaalaha iyo sida ay ugu sarajartay qawaacidda islaamka tallaabooyinkii uu nebigu sala allahu calayhi wasallam qaaday dhismihii dowladdii islaamka kadib waxaa ka mid ahaa in bulshada muslimka ah loo sameeyo suuqyo ganacsi oo ka madax bannaan kuwa yuhuudda rasuulka ayaana hawshan u istaagay isagoo soo indha-indheeyey suuqyada magaalada ilaa ugu dambayn uu cayimay goob gaar ah oo noqonaysa suuqa ganacsiga ee magaalada magaalada waa magaalada almadiinatu almunawara weeye oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisuba u soo hijroodeen markay ka soo hijroodeen maka ooay kufaartii quraysh ku dhibeen haddaba dhismaha suuqan kadib wuxuu nebigu sala allahu aleyhi wasalam kormeerayey in nidaamka ganacsigu waafaqsan yahay shareecada islaamka ee allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey keligiina kuma ahayn hawshan oo wuxuu saxaabo ay ka mid yihiin cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu hawl uga dhigay inay ka xisbeeyaan suuqyada oo ay suuqa ay fiiriyaan oo indha-indheeyaan in dadka ganacsanaya ay si saaniya oo wanaagsan oo shareecada ilaahay waafaqsan ay u ganacsanayaan wuxuu sidoo kale islaamku jideeyey nidaamka qorista daymaha si aanay u lumin xuquuqda maaliyadeed isagoo sidoo kale dhiirogeliyey akhlaaqda wanaagsan sida dayn cafinta saamaxaadda xalaalmirnimada iyo wix la mid ah dhinaca kale shareecada islaamka waxay la dagaalantay wax waliba oo ka hor imaanaya diinta islaamka ee la xidhiira xarimaha dhaqaalaha waxay xarimtay ribada qishka iyo qamaarka ama kadiska si loo ilaaliyo badqabka dhaqaale ee bulshada muslimka ah waxay kaloo shareecada islaamka dhiirigelisay camalka iyo shaqada iyadoo shareecadu dhaleecaysay baagamuudnimada iyo meel iska fadhinta qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqih wa ilayhi annushuur qaala ayda waalanna lahu alxadiida an icmal saabiqaatin waqadir fi sardi wacmaluu saalixa innii bima tacmaluuna basiir marka suuqyada laiska fadhiisto iyo meelaha laga sheekeeyo waxaa loo yaqaano fadhi ku-dirirka ayaa ka dhasha iyo cadaawad iyo dadkii iscaaya iyo isxanta oo haddaba qofkaasi nolosha uu nacaba ama noloshiiba ku xumaataba taas waa la diiday rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa oo goor subaxii waa berigii markii lasoo tugay bacdigeed ayuu rasuulku u soo galay gabadhiisii faatimatu zahraa iyo zawjkeeda cali bni abi taalib oo guriga ku jira rasuulkuna waa ag yimid wuxuuna yidhi ilaahay irsaaqda gelinka horuu qaybiyaaye ee irsaaqda rabbidoonta oo jiifka aad ku laabanaysaan horta marka hore irsaaqda ilaahay raadsada markaa kadib oo aad soo shaqaysaa kadib seexda weeye macnaha ka ratimaayo haddaba muhaajiriintii ka timid makah ee uu horkacayay rasuulkeenna suubanaha sala allahu calayhi wasalam waxay markii ay yimaadeen madiinatulmunawara bilaabeen shaqo si gaara beer qodashada si gaara taasaa xoogga loo saaray mana ahayn dad ku qancayey inay keliya wax ka sugaan walaalahooda ansaarta oo iyaguna iska fadhiyaan taas kumay qancayn taas beddelkeeda muhaajiriintu waxay ka shaqayn jireen beeraha ansaarta midhaha soo go'aana way kala qaybsan jireen haddaba marka dhammaan tallaabooyinkii ay qaadeen mujtamacii madiine ee ansaar iyo muhaajiriinba lahaa hadallada ka sugan rasuulkeenna suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyo ficilkiisaba waxay muujinayaan ihtimaamka ay diinta islaamku siisay arrimaha dhaqaalaha dhaqaalahana sidaan la wada soconno dhammaanteenba waxa uu udubdhexaad u yahay jiritaanka bulsho iyo nolosheenna adduunyada iyo xitaa acmaal badan oo la xidhiirta aakhiradeenna jihaadka oo kale waxaan la soconnaa in maalka iyo hantida ay u leeyihiin muhiimad gaar ah oo ummadi ma jihaadi karto haddaynay haysan dhaqaale ay hub ku iibsadaan oo ay ku noolaadaan oo ay ku diyaargaroobaan oo ay isticdaadka ku sameeyaan waxa oo dhan dhaqaale ayaa la doonayaa sidaas darteed waxaad arkaysaa dhammaan aayaadka jihaadka marka hal aayadood laga reebo hal aayad markii laga reebo inuu allah subxaanahu wa tacaala soo hormariyey maalka ahmiyadda uu leeyahay awgeed marka waxaan u baahannahay inaan dareenno muhiimaddaas sidoo kalena waa inaan ku dadaalnaa in hannaankeenna dhaqaale aan ka fogaynno wax weliba oo mukhaalafo sharci ah inaan dhowrno qawaacidda islaamka ee sharciga allah ee ganacsiga ayaana ku gaari karnaa baahideenna adduun iyo midda aakhira intaba
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلا بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gebagabaynay xalqadeenna maanta ee sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo badan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى وسل هذه